faysal dhaar xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabduqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani reediyo cadaado magaalada kismaayo
cabdikhatar cabdiraxiin ibraahim raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
cabdilmajiid cabaas aadan fantastic reediyo cadaado magaalada kismaayo
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
wanaagsan halkan reediyo cadaada waxaad ku soo dhawaataan warka duur qodobada maanta aad maqli doontaan waxaa ugu dooroon faahfaahin dheereed ah oo ka soo baxaysa dagaal culus oo maanta ka dhacay gudaha deegaanka deensoor ee gobolka baaya koonfur galbeed dhegaysi dacwadda u dhexaysa xisbiga hamle qaran iyo hay-adda duulista reydka soomaaliyeed oo ka bilaabtay magaalada caasimadda ah ee muqdisho maxkamadda sare ee dalka oo fadhiga dhegaysta dacwadda ay soo gudbisay xisbiga hamle qayreen ka ceyrisay garsooyaal ka mid ah maxkamadda sare ee waddanka ciidanka xoogga dalka qaybta dowiyo labaatanada howlgalla wadda furis ah ka bilaaba deegaana ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe dadbaxyo waaweyn oo laga soo horjeeda maamulka somalilan oo maanta ka bilowday magaalada hargeysa ee somalilan ciidamada amniga dowladda federaalk soomaaliya wadamada balanballa ka bilaaba howlgalla lagu baadgoobayo dad dil ka geysta gudaha degmadaasi xildhibaano ka tirsan galmudug oo walaac ka muujinaya dibdhac ku yimid doorashada galmudug loo dhan yahay shacabka gobolka gedo ee jubbaland oo bilaabay abaabal mas-uuliyiinta maamulka jubbaland looga mamnuucayo tegitaanka gobolka gedo ee jubbaland intaasaad maqsheen waxay ahaayeen qodobada ugu dookoran warkaa duur ee reediyo cadaado goor u diyaargarooba warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyaddaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan waa duur isniina taarada ku astiisan tahay siddeed iyo tobanka bisha koob iyo tobnaad nofembar sannada labaatan toban sagaal warka duur maanta waxaa soo saaray jile jaamac jile saabir xasan maxamed ayaa farsaminaysa xasan axmed maxamed ayaa idiin warrami doona kusoo dhawaada warkii oo dhan faahfaahin dheereed ah ayaa ka soo baxaysa dagaal culus oo maanta ka dhacay gudaha degmada deensoor ee gobolka baay koonfur galbeed faahfaahinno kala duwan ayaa ka soo baxaya dagaal xoogan oo maanta ka dhacay gudaha deegaanka deensoor ee gobolka baay ee koonfur galbeed dagaalkan oo ah mid culus ayaa yimid kadib markaa ciidanka daraawiista koonfur galbeed iyo kuwa etoobiya ay weerar ay ku qaadeen hawga guddoomiya xilka laga qaaday ee magaaladaasi mudane ibraahim maxamed nuur oo loo yaqaana shigshigow wararkan ka helina deegaanka diinsoor ee gobolka baaya koonfur galbeed ayaa sheegaya in iska cabiin ay sameeyeen ciidanka daacadda u ahaa guddoomiya xilka laga qaaday islamarkaasna ku horyimin xilka qaadista ay ku sameeyeen maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya korneyl maxamed cumar tuso oo ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kuna sugan deegaanka diinsoor ee gobolka baaya koonfur galbeed oo la hadla raadiyo hadaado ayaa ka sida ay waxu dhaceen walaalow diintoor waa iminka sheegaha misaaka abaarihin halkisaa dagaal oo lama miil ciidamo oo boolis oo baydhabo lagu qaadi io ciidamo oo gudoomiyihii miile hore aan gudoomiyihii degmada diinsoor oo xilkana ku qaadi ciidamo isuga taabacsan ninii liska fadhiyeeno langna dhanacana dhanaca gudoomiyaha degmada degos anigu geen liidina liin sheego ay lagu dilay isuuna hata magaalada ku baxya liin sheegaa maana gurigiisa waa meel magaalada dhexdeeda isaga dadku soo weeraray ciidamadiisi dadku ciidamada booliska ay kusoo weerareen bulile wallaahi dhinaca ciidamada booliska dhinaca booliska dowlada dowlada soomaaliya hal qof oo hadda dhaawaca dhaawaciisana garaab iyo yahay ayay sheegnayaan kalena waxay leeyihiin la- saddex qof oo nimanka oo shigshigow dhaabacsan ah ayaa meeladi ayaa lagu dili miidba i guryaaji baxayne hata una galanta kahayn isuuna magaalada ku baxay koley magaalada amni jeyn hata ciidamadii horey magaalada indignight iyo koonfur galbeed iyo federaalka wali haadaan iyo ciidamadii booliska ka baydhow kuseefiya ciidamada magaalada amni jeyn iyo liwireegdisadaatal sheegaha xaaladan hata waa hoogaa waa degantalahayn warar hoose oon ka helaynaa deegaanka densoore gobolka baaya koonfur galbeed ayaa kusoo waramaya weli deegaankaasi ay ka socdaan dagaal u dhexeeya ciidanka xooga dalka oo garab militari ka helaya ciidamada etoobiya qaybta ka howlgalka midooda afrika amisom iyo ciidanka daacadda u ah gudoomiyaha kasoo horjeesta xilka qaaysta ay ku sameysay wasaaradda arrimaha gudaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya lamana waa khasaraha ka dhasha dagaalkii maanta ka dhacay gudaha deegaanka densoore ee gobolka baaya ee koonfur galbeed xiisadan ayaa saameyn xoogan ku yeelata dhaqdhaqaaqa guud ee magaaladaasi iyadoo ay xirmeen goobaha waxbarashada caafimaadka iyo ganacsiga deegaanka gedinsor ee gobolka baaya ee koonfur galbeed ma jirto weli waxwar oo ka soo baxay maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo ku aadan dagaalka maanta u dhexeeya gudoomiyihii xilka laga qaaday iyo ciidanka xooga dalka ku dhex maray deegaanka diinsoor ee gobolka baaya ee koonfur galbeed sidoo kale waxaa gobolka ka socda dhaqayo kale oo ay wadaan ciidanka xooga dalka oo ku aadan in la xaliyo dagaalkan ka taagan deegaanka diinsoor ee gobolka baaya ee koonfur galbeed islamarkaasna saameyn ku yeeshay noloshii dadka caadiga ee halkaasi ku noolaa dhegaysiga dacwad u dhexaysa xisbiga himilo qaran iyo hay-adda dulista rayidka soomaaliyeed ayaa ka bilaabatay magaalada caasimada ee muqdisho jile jaamac jile ayaa faahfaahinayay magaalada muqdisho gaar ahaan maxkamadda sare ee dalka waxaa maanta ka bilaabatay dhagaysiga dacwad ay maxkamadda sare u gudbiyeen xisbiga himilo qaran oo uu hogaamiyo madaxweynihii hore ee dowladii kumeelgaarka ahayd ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed dacwadan ayaa xisbiga himilo qaran waxa ay ka gudbiyeen xukuumadda federaalk ee soomaaliya lixdii bishii oktoobar ee sanadkan kadib markii garoonka diyaaradaha aadan cabdulle cismaan aadan cadeer lagu xayiray madaxweynayaashii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud oo labaduba safar u ahaa magaalada kismaayo oo ay ka socotay caleemasaarka madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe goobta dacwadda lagu qaadayay ayaa waxaa ku sugnaa gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka baashe yuusuf axmed iyo xubno ka socda wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee dacwaddu ay ka taalo iyo xubno ka socda xisbiga himilo qaran oo iyagu dacwadda soo gudbiyey gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka baashe yuusuf axmed ayaa dhowaan waxa uu sheegay in dacwadda ay u soo gudbiyeen xisbiga himilo qaran ay si cadaalad ah u qaadi doonaan islamarkaan aysan kaga imaanayn laanta fulinta ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya mahasana saaxiib waxaa naga xasuusinaa in maxkamadda ciidamada qalabkasi ee dowladda federaalk soomaaliya ay dhegeysiya dacwadda ay soo gudbeen xisbiga himilo qaran ay ka saareen garsooyaal ka mid ahaa maxkamadda sare maxkamadda sare ee waddanka sababta lama sheegin balse wixii kusoo kordha saaxiibyal wararkeenna iyo barnaamijka dambe ee soo socda ayaan idinkugu soo gudbin doonaa ciidamada xoogga dalka ayaa howlgalla wada furisa waxay ka bilaabeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ayaa nuur xiisaaya halkan faahfaahinaysa abaanduulaha qaybta toddobiyo labaatanaad ee ciidanka xooga dalka ay ku sugan gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegay inay wadaan howlo wada furis ah taasi oo ay ka sameynayaan deegaano ka tirsan gobolkaasi shabeellada dhexe abaanduulaha qaybta toddobiyo labaatanaad saalax muumin ayaa sheegay inay bilaabi doonaan howlgallo wada furis ah waxuuna sheegay in howlgalladaasi wada furista ay iska kaashanayaan qaybaha kala duwan ee ciidamada xooga dalka soomaaliyeed abaanduulaha ayaa sheegay in ciidamada xooga dalka qaybta toddobiyo labaatanaad ay fureen wadada weyn ee isku xiriirisa buulo burde iyo jalalaqsi sidoo kalena waxa uu sheegay inay fureen wadada ama laamiga weyn ee isku xiriiriya magaalooyinka balcad iyo weliba jowhar aad iyo aad aad mahadsan tahay waxaa jira howlgallo badan oo hadda la samaynayo oo waajibaadkii ugu dambeeya oo hadda nala sii ahaa wadooyinkaas hadda si saxdoo loo furaayo waxaa kamid ah wado udhexayso dhanka hiiraan wadada udhexayso jallaqsi iyo buliburto oo maalmahanba meelna biyo kusoo deeyeen nimanka nalajiidka ah dhowr jeen ay dadka cabniya wax ku yeeleen wadadaas oo hadda la furay waana wadada dhinaca bariga ah oo buliburto ay wax ugu soo geli jireen dhinaca laamigana haddan muxuu ahaa qorsheheeda ku jirnaa in la furo wadadaas wadooyinkii kaleento oo u dhexeeya balcad ilaa jowharne iyagana hadda waa la furiyo waa diyaarsan yihiin dhinaca muxuu ahaay xaaji cali waayaamahan ay xoogga soo saareen iyadana muxuu ahay qolada nabadgeedkii maalmahanba weeraray isdabajoogai ayaa xiyina lagu hayay waa ka fogaadeen hadda waana daba joogaa marka howlgalladaas sidaas ay u socaan waankii soconaayeen oo la joojin maayo insha allah si ilaah yidhaah dhanka kale abaanduulaha qaybta todobiylabaatanaad ee ciidamada xooga dalka oo sii hadlaya ayaa sheegay in howlahaasi wadafurista ay iska kaashanayaan qaybta todobiylabaatanaad ee ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ee ku sugan gobolkaasi shabeellada dhexe iyo weliba ciidamada midooda afrika ee amisom ee soomaaliya u jooga nabad ilaalinta isagoona ugu dambeyn u mahadceliyey bulshada reer shabeellada dhexe sida wanaagsan ay ula shaqaynayaan ciidamada ku sugan gobolkaasi shabeellada dhexe waxyeelo jidki soo galay iyagana meelaha hadda waa noo calaamadsan yihiin mar dhowna waa ka saari doonaa haddii ilaaha yidhaahdo hadda jidkaasi wuxuu noqday hadda jid muxuu ahay aan sidii hore loo miinayn karin maadaama ninka injineerka ah hadda waa jibaadiyadaan hadda socdo amisom kama qayb gelin laakiin hadda waxaa fulinayo waa qaybta toddoba iyo labaatanaad qayb toddoba iyo labaatanaad waay laakiin mar dhow amisom iyo qaybta todoba iyo labaatanaadba inay wada howl galaan ayaan sugaynaa sidaa la socoto ay nala fulin karaan iyo inayna nala fulin karin shacabka shacabka shacabka reer hiir shabeelle boqol kiiba boqol waa u mahadnaqa si wanaagsanoo ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ula shaqeeyaan si sharaf lah ay ula shaqeeyaan wax badan ay fahmeen isbedelo badan oo horey aanu jiri jirinaa hadda jira si aad iyo aad ayaan isugu xirannahay boqolkiiba boqol ayay nolosha doodbaxyo looga soo horjeedo maamulka somalilan ayaa maanta ka bilowday magaalada hargeysa ee somalilan wararka ka imaanaya magaalada hargeysa caasimada somalilan ayaa kusoo waramaya in dad doodbaxyaal ah ee ciidanka somalilan ay ku wada sugu yihiin xarunta xisbiga wadani ee ku taalla magaalada hargeysa ee somalilan dadka doobaxa dhigaya ayaa kusoo horjeeda qaabka xukuumadda somalilan ay ula dhaqantay madaxda xisbigii oo qaarkood xabsi la dhigay qaarna la jirdilay habeenkii xalay ahaa gudoomiyaha xisbigii mucaaradka ah ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro ayaa shala taageerayaasha xisbiga ugu baaqay in isku yimaadaan xarunta xisbiga uu ku leeyahay caasimada hargeysa ee somalilan si loogu gudbiyo fariin muhiim oo somalilan lagu badbaadinayo taliyaha cusub ee ciidanka somalilan maxamed aadan sakadhi ayaa isla shalay wuxuu sheegay inaan la aqbali doonin banaabaxyo looga soo horjeeda xukuumadda somalilan ay ka dhacaan magaalada hargeysa ee somalilan islamarkaasna ay xalay xabsi ay dhigeen xubno ka tirsan xisbiga wadani kadib markay ciidan ka tirsan somalilan ay ku weerareen xarunta xisbiga wadani ee ku taalla magaalada hargeysa ee somalilan xubnaha xabsi la dhigay waxaa ka mid ah hafyeenka xisbiga wadani barqad jaamac batuun iyo xogiyihii xisbigaasi qadar xuseen cabdi ma jirto wax waro ka soo baxay xukuumadda somalilan oo ku aadan xarigga mas-uuliyiintan ka tirsan xisbiga wadani ee lagu xiray xabsi ku yaalla hargeysa islamarkaasna weli u xiran dadbaxyo ay shalay uga baaqeen dadka shacabka ee taageerayaashooda ku sugan hargeysa islamarkaasna ay ku sheegeen in dadbaxyaashaas ay yihiin badbaadinta somalilan ciidamada xoogga dalka qaybta koob iyo labaatanaad ayaa degmada balanballe gobolka galgaduud ka bilaabay howlgallo lagu raadinayo kooxoo dil ka geystay gudaha magaaladaasi saabirin xasan maxamed ayaa faahfaahinaysa xaylo jaamac oo ah gudoomiyaha degmada balanballe ee gobolka galgaduud ayaa ka warbixiyey dilal siyaabo kala duwan uga dhacay gudaha iyo hareeraha deegaankaasi jaamac xaylo waxa uu sheegay inay ciidamada ammaanka ay howlgallo dheeraad ah ay ka wadaan deegaanada ku dhowdhow magaalada balanballe islamarkaana ay doonayaan inay gacanta kusoo dhigaan qofkii la sheegay inuu dilkan geystay dhulka degmada balanballe halka loo yaqaano balihowd jaamac xaylo waxa uu shaaca ka qaaday inay ciidamada amniga ay wadaan howlgallo xoogan duleedka magaalada balanballe waxaana uu sheegay inay gacanta kusoo dhigi doonaan wakhtiyada soo socda qofka la sheegay inuu dilka ka geystay duleedka magaalada balanballe runtii xalay meel u dhow meel la yidhaha bilhawd ayaa waxaa lagu dilay nin waxayna daba socotay aano hore oo dad hore oo la dilay ayay daba socotay arrintaasu waxaana aaday oo ka howlgalay ciidamada amniga oo ayaankanba ka shaqaynaya degmada balanballe iyo nawaaxigooda runtiina weli ma maqal cid la qabtay oo gacanfugilayaashii in la qabtay weli ma maqal ciidankiina weli hawlgalkiiba ku maqan yahay hawshaas saasay u dhacdo maya weli qabashadooda maana maqal laakiin waa lagu maqan yahay ha saasoo la xiriira dadka ka dhaca deegaankan u badan yahay aana qabiil hadda ka hor waxaa jiray dadku hayba dadkaas hadda oo aada bilhaan lagu jiray inkasta oo laga wada fariistay beelo ay ka wada fariisteenoo hal ay ka gaareen haddana waxaa weeye qofka fidnada kicinhayaa ma fiirinahayo wixii hore oo la gaaray wax cusub buu abuurhayaa marka way jirtay aano hore oo meeshaas dadkaa dhexaysay walaal hadda jaha ay u carareen ma sheegi karo ciidankii amniga ku maqan anugu belanbel baan joogaa jawaab baan ka sugaynaa inay soo jaamac hayle oo sii hadlayay ayaa sheegay inaysan waxba ka dhaqangelin heshiiskii ay galeen ciidamada xoogga dalka qaybta koow iyo labaatanaad ee deegaanada galmudug iyo sidoo kale odayaasha dhaqanka gobolka galgaduud kaa oo ahaa in qofkii qof dila gacanta lagu soo dhigo islamarkaana cadaaladda la mariyo waxa uu tilmaamay inay weli ka soconayaan deegaanada galmudug dilalka ku salaysan aanooyinka qabiil kuwa oo inta badan ka dhaca deegaanada iyo degmooyinka galmudug weli wax ka dhaqangalay ma jiraan runtii laba dhacdaa dhacday intii heshiiskaas la galay kadib waa dhacdada xalay dhacday iyo mid ka horreysay tii ka horreysay dadkii wax geystay waxay u galeen nimankan dhibka badan oo shabaab ahay u galeen kuwaanna waa lagu maqan yahay saasaan labadii dhacdo midna aan hadda weli wax looga qaban lagamana rajo dhigin oo labadiiba weli waa la daba socdaa oo waxaan rajaynaynaa ilaahay idankii in gacanta lagu soo dhigi doono sharcigii lagu heshiin uu fuli waa maqan yahay weli waa maqan yahay oo u galay nimankaan dhagar qabayaasha oo shabaab waxaana sugaynaa waqti ay noqotaba in gacanta lagu dhigo soomaalidu waxaa weeye waa dad isshaqaan oo wada degan oo isdhalay dad kala qarsooni kara ma ahan qofkuna meel isgama jiri karo saacad kasta oo la helo ayaa lasoo qabanaya haddii alla idmo ciidamada qaybta koob iyo labaatanaad ee xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidanka niso ee ka shaqeeya galmudug labaduba iyagoo iskaashanhaya ayay hawshaas iyay wax ka qabanhayaan oo ku raajin hadalka ka soo baxay guddoomiyaha balanballe ayaa imaanaya xilli ay weli deegaanada galmudug ay ka socdaan dilal ku salaysan aanooyin qabiil xildhibaano ka tirsan galmudug ayaa walaac ka muujinaya dibudhaca ku yimid doorashada galmudug loo dhanyahay maadnuur axmed warkan ha faahfaahiyo iyadoo muddooyinkii dambe galmudug ay ka taagnayd khilaaf siyaasadood oo u dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya maamulka ilisuna ayaa waxaa la sheegay inuu gaaray gunta hoose khilaafkaasi oo ah tirada xildhibaanada galmudug ay yeelanayso xildhibaan muxiyidiin cumar oo ka tirsan xubnaha baarlamaanka ilisuna ka soo galay galmudug oo la hadlaya raadiw cadaado ayaa sheegay inuu rajo wanaagsan uu ka qabay in la xaliyo khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka ilisuna islamarkaana miiska wadahadalka wax kasta lagu dhammeeyo waxa uu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya looga baahanya inay si toos u xaliso tabashada galmudug ay ka qabaan al-sunna si meesha looga saaro oo dib u dhaca ku yimid doorashada galmudug intaan ognahay sababtoo ah al-sunna waljamaaca dowladdu wadahadal bay la gashay usamareed markii la imaanaya juun labaatan xili heshiis bay la gaareen iyagii dowladdu ay wada gaareen heshiiskii mugdi baa galay laakiin hadda waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in uu heshiiskaas miro dhalo si galmudug loo dhan yahay loo dhiso dowladduna inay ka go-an tahay dhowr jeer sheegtay oo ku elcelisay al-sunna waljamaca dhinacoodana way caddeeyeen waa naga go-an tahay dhaheen wixii waxyaalihii mugdiga keenay iyo waxaasna waa waana laga wada hadlo waana laga wada hadli doonaa insha allah si kastoo noqotaba dowladda soomaaliya waga fadhiya arrintaas waana rajaynaynaa inay go-aan cad qaadan doonto dowladdu kuna dhammayn doonto sidii ay ballan qaaday galmudug wada jir ah oo loo dhan yahay inay dhisto oo khilaaf la-aan oo tii horta sida la ogyahay al-sunna wal jamaaca galmudug bay kamid tahay jabuuti waa la tagay waa lasoo heshiiyey galmudug iyo garabkii maamulka gobolada dhexe oo dhismareed markaa fadhigiisu al-sunna wal jamaaca loona dhiso dowladda soomaaliya hadda wixii ay xaq ulahayd oo sharciga ay ulahayd waxay ahayd hadday heshiis gashay heshiiskii inay fuliso marka horena sideedaba wasaaradda arrimaha guduhu kor joogtay ee maamulka galmudug dhismihiisa kulahayd reer galmudug ayagaa haddana laga rabaa horena looga rabay inay maamulka la dhistaan xilqaamaan annagu waa waa u diyaarinay guddigii doorashada madax bannaan oo galmudug la samey waa joogaan waan waan rabnaa inay galmudug shaqayso ay wax noqoto marka insha allahu tacaala si kastaba ha ahaato dowladda soomaaliya in heshiiskaas ay miro dhal ka dhigto galmudug hawshii laga galay oo halkan heshiisyadii iyo wixii la galayna gusamaro lagu dhamaystiro waa rajeynayna ilaahi may walaalne ma ma aysan caddayn ahlusunna wal jamaca wax tanaasula oo heshiiskii lala galay ay ka tanaasuleen ma aysan sheegin ciidankana waxaan ognahay ahlusunna wal jamaaca markii horeba dowladda soomaaliya ku wareejiyeen nabadgelyada waa lagu heshiiyey ciidanka wada si wada jira in lagu sugo laakiin wax tanaasula oo ahlusunna wal jamaaca ay ka tanaasulshay heshiiska ma jiro waxa lagu tanaasuli kara waa in heshiiska wax lagu dhameeyo dhinac walbana darafkiisa wixii lagu saxeexay uu kasoo baxo dhinaciisa sidaasna maamulka lagu mideeyo magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug waxaa weli ka taagan khilaaf siyaasadood oo u dhexeeya dowladda federaalk iyo maamulka elisuna oo ku biira galmudug kaas oo salka ku haya guddiga doorashooyinka galmudug uu soo magacaabday wasaaradda arrimaha gudaha ayna ka soo horjeesteen al-sunna kaas oo magacaabay madaxa xukuumadda galmudug guddi kale oo doorasho ee galmudug ay yeelanayso masana saaxiib shacabka gobolka godo ee jubbaland ayaa bilaabay abaabul muslimiinta maamulka jubbaland looga mamnuucayo tegitaanka gobolka godo ee jubbaland cabdisitaar axmed ayaa warkaan faahfaahinay iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey shacabka ku nool deegaanada gobolka gado ay ka soo horjeedeen maamulka jubbaland ee uu hogaamiyo axmed maxamed islaan ayaa shacabka ku nool halkaasi waxa ay go'aansadeen inay ka go'aan maamulka jubbaland cali yacquub oo ka mid a saraakiisha ciidamada dowladda ee ku sugan gobolkaasi ayaa sheegay inay go'aansadeen inay ka go'aan maamul xumada axmed maxamed islaam axmed madoobe waxa uu tilmaamay in bulshada gobolka gado ay maamulka jubbaland ka tabanayaan cadaalad darro islamar ahaantaana ay ka maarmeen maamulkaasi cali yacquub ugu dambeyn waxa uu tilmaamay in qaybaha kala duwan ee bulshada odayaasha iyo dhammaan shacabku ay isku raaceen arrintaasi ujeedado walba afduub baa lagu haystay waxaa afduub ku haystay qoladan maamul goboleedka sheeganaya oo dalka gatay oo soomaalida in gadata rabtay oo owalna gato uu meesha ku hayay marka waxa weeyaan gobolka gado dowladda federaalka yuu raacay toddobada degmo gobolka gado ma garat dadka afduub baa lagu haystaa niman alqaacida ayaa dadka afduub ku haystay ma garat waa tahay intaad bay ka dhicinaysiina ma jirin wax siyaasadeed ma shaqaynaynin wax isku xir eh ma ma jirin wax soomaalinimo helaan ma jirin marka hadda waxa weeyaan dowladda federaalka mayoobar bay samaysay mayoobar sida intaasay kala dhex socday ma garat maasha all wax la soo koobi kara maaha waa waxa weeye mashkuqa maada kaba daaba war gobolka jubbaland meel ay ka taliso ma jirto ma garat cali yacquub oo sii hadlaya ayaa tilmaamay in shacabka ku nool gobolka gado ay taageersan yihiin dowladda federaalka islamar ahaantana la doonayo ayuu yidhi shacabkaasi in ay la shaqeeyaan dowladda federaalka si loo helo xasilooni iyo amni waara taas waa aflagaado wey dowladda etoobiya waa dowlad soo jireen ah waa daris baanu nahay waxa weeyaan dadka inka oo qurunka oo wasaqda ah warkooda innaba ha yaraatay hagaadin dowladda etoobiya dowladdan saaxiibanaha waa ciidamadeeda amni soomaaye waxa weeyaan degmada baareer waa joogaan galbaareer waa joogaan luuq waa ay joogaan soomaaliya inta badanba koonfurta soomaaliya waa ay joogaan wax dhibaatay iyo wax siyaasada ayagu shaqo ku mara wixii cadow oo waxa weeyaan dowladda federaalka jubbaland ku haya ciidamada dowladda federaalka ayay taageer annaga maamulka goonida oon dhisanayna muxuu annaga dowladda federaalkaan raacaynaa saddexda gobol oo koonfurta soomaaliya oo jubbaland la yidhaha saddexdaba dowladda federaalka ay ku biiraan insha allahu tacaala waana ku biir may maba imaali karaanba maxay ku imaanayaan wax waxa weeyaan wax caqli wax siyaasadii wax innaba wax ay ku biiri karaan ma jiraan baa lagu sameeyey dhac baa lagu sameeyey jirdil baa lagu sameeyey waxaan lagu qabanin ma jiraan dadka ma garan aan ku baaqaya de dowladda federaalka inay shaqadeeda sii wadataa ilaahina uu ku garagala annagana waa ku taageerayna waan la shaqaynahay insha allahu tacaala hadalka cali yacquub oo ka mid a saraakiisha ciidamada dowladda ee ku sugan gobolka gado ayaa ku soo aadayaa xilli muddooyinkii ugu dambeeyey shacabka ku nool gobolkaasi ay eedeyn eedeyn u soo jeedinayeen maamulka jubbaland iyagoo ku eedeynayey in maamulka jubbaland aysan awood qaybsi wanaagsan aysan ku lahayn islamar ahaantaana keliya maamulkaasi ay u badan yihiin garabka maamulka axmed madoobe warkii duuru aad kala socotaan raadiyo wacdaada wanagaan taas tan iyo kulan dambe saaxiibadana dhegaysanayo duhur wanaagsan